أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين bismillaahi araxmaani araxiim waa can oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo ka warbixisay dagaaladii lagu jebiyey ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee ka dhacay duleedka degmada afgooye waxaad dhegaysan doontaan waraysi uu bixiyey sheekh cabdisamed abuucabdiraxmaan maxaynu ka ognahay damacyada guracan ee saddexgeesoodka ah ee maraykanka yuhuudda iyo etoobiya ay ka leeyihiin xeebaha waqooyi ee soomaaliya oo muddooyinkan dambe si weyn isu soo tarayay iyo halisaha ku gedaaman dhaqdhaqaaqyadaasi warbixin ku aadan ayaad dhegaysan doontaan munaasabad dowro loogu soo xirayey arday wax ka dhigta iskuulaadka iyo jaamicadaha ku yaal magaalooyinka ay cadowga xoogga ku haystaan oo ka dhacday degmada tiyeglow ee walaayada islaamiga bakool waxaad maqli doontaan kelimaadka laga jeediyey xafladdaasi ku dhowaad toban askari oo murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo maanta ka dhacay duleedka magaalada muqdisho qodobadaas ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka
في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa aan ku bilowno waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abuucabdiraxmaan ayaa waraysi uu siiyey idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxa uu kaga warbixiyey dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta iyo ciidamo huwan ah oo isugu jiray saliibiyiinta yugandha iyo murtadiinta ku dhex marayey duleedka degmada afgooye bismillah raxmaan raxiim waa dhowahay idaacadda alfurqaan jasaakum allahu khayran waa tahay waxaad wax inooga sheegtaa ama wax ma inooga sheegi kartaa dagaaladii waayahan ka dhacayay duleedka degmada afgooye ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam jasaaka allahu khayran dagaalada ka dhacayay maalmahan deegaanada afgooye iyo hareeraheeda maalmahanba way socdeen wayna soo lalaabanayeen cadowga ilaahi subxaana wa tacaala markii laga saaray deegaanadaasi laga xoreeyey gacanta mujaahidiinta ee soo gashay ayay waxay rabeen inay isku dayaan inay mugtahay amniga iyo shareecada islaamka deegaankaas lagu dhaqayo inay calqaladeeyaan duulaan ayay kusoo qaadeen haddee insha allahu tacaala dagaalo badan ayaa ka dhacay deegaankaasi cadowgana khasaa'ir fara badan ayaa ku gaaray meelo badanoo ka dhacay oo cadowga lagu beegsaday waxaweyaan waan insha allahu tacaala mujaahidiintani way hor fadhiyaan si mugtahay deegaankaas mugtahay shareecada islaamkana loogu dhaqi lahaa cadowgana loogu difaaca ummadda soomaaliyeed ayay waxaweyaan mujaahidiinta waxaweyaan markasta waxaweyaan ugu jiraan ilahi subxana taala ha barakeeyo marka deegaanka dagaaladaas ayaa soo noqday oo ka dhacay cadowgana khasaa'ir fara badan loo gaarsiiye ee maxaad inooga sheegi kartaa khasaaraha ciidamada shisheeye maalmihii lasoo dhaafay ku gaaray dagaaladii ay kala hor yimaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab jasaak allahu khayran dagaalada kulley dee cadowga ilahi subxana tacaala lagu hortaagnaa cadowga khasaa'ir fara badan ayaa kasoo gaaray cadowgaas kulley waxay ka koobnaayeen gaalo asal ah oo yugandheys ah oo mugta nagu soo duulay iyo kuwa u ah caratuur ah oo soomaali ah ilahi subana tacaala ku hamahadsan khasaa'ir far badan ayaa gaaray hadda inta la xusi karo waxaa ka mid ah dhaawacooda iyo dhimashadooda markii laisku daro boqol kor ayay u dhaafaysaa murtadiinta iyo yugandheyska intaba gawaari fara badanna waa laga gubay kamaa-in fara badan oo deegaankaas ka dhacayo cadowga iyagoo meelaha mugta sayda umareysa lagu beegsado khasaa'ir faraman lagu gaarsiina waa jiraan marka khasaarahaas waa maalmihii ugu dambeeyey miya waa maalmihii ugu dambeeyey dagaalada dhacayay khasaa'irkaas ku gaari gaar ahaan labadii maalmood hadda ugu dambeysay dagaalada dhacayay ilaa iyo boqol kor u dhaafayaan dhaawacooda iyo dhimashadooda ee ku gaaray cadowga ilahi subana taala ku mahadsan gaadiid fara badan oo mugta shan gaari laga xusi karo oo kuwa gaashaaman ah ayaa halkaa looga gubay
waa tahay waxaa la isweydiin karaa ciidamada ugandha waayahan xeryahooda isku ilaalinayeen ee askarta dowladda federaalka duulaanada ay qaadayaan umay raacaynin muxuu yahay ujeedka ay ciidamada shisheeye ka leeyihiin duulaankan ay ku soo qaadeen goobaha lagu maamulo shareecada islaamka jasaaka allahu khayran ilaahay subxana watacaala ha idin barakeeyo kulley dee waa iska caddahay gaalada waxa inagu soo duushay iyo duulaanka inagu soo qaaday waa laba ulajeedo midda ugu horeysa waxaa gaalada aan isku haynaa waa diin iyo mabda iyagana mabda ay xaqiijinayaan annagana mabda aan xaqiijinaynaa waxay inagu soo qaadeen marka deegaanadaasi ugu soo duuleen mabdaooda mabda'ooda ayay xaqiijinayaan diintooda ayay wataan anigana teenaan wataan aan wadana aan u dagaalamaynaa marka taas waa mid midda kale haddee waa dana dhaqaale iyo mogtahay iyo noolol ayay raadinayaan cadowga ilaahi subxana watacaala dadkaas muslimiinta si ay u dhibaateyn lahaayeen hantidoodana mogtay u boobi lahaayeen ayay duulaan u yihiin haddee jazaaka allahu khayran mujaahidiintana hadee arrintaas insha allahu tacala ilahi subxana wataala ha barakeeye inay muslimiinta ka dafciyaan cadowgaas saa'ilka ah ayay mogtahay ku ballameen ilahi subxana watacaala ku mahadsan waxaa weyaan maanta sugay cadowgaas mogtahay mogtahay muslimiintana ka dulqaaday ee waa tahay su-aasha la isweydiin kara waxay tahay hadda ciidamadii shisheeye iyo askartii dowladda federaalka ee isla duulayay ee duulaanka ku ahaa deegaanka beriire iyo deegaanada dhaca ee si guuduleedka afgoye halkay ku sugan yihiin xilligan jazaak allahu khayr meelihii lagu dagaalamay mujaahidiinta ku sugan ilahi subxana watacaala ku mahadsan raaya towxiid ayaa ka babanayso shareecada islaamka ayaa ka shaqaynayso cadowgana dee insha allahu tacaala weli waa laisku hor fadhiyaa deegaankii iyagana meelihii mugtahay maalmihii ee duulaan ka soo qaadeen ayay ku laabteen mujaahidiintana insha allahu tacaala waxaweyaan tarabus iyo mugta iyo qorshe ayay ugu jiraan ilahi subxana watacaalana ha waafajiye xaqa cadowgaasna insha allahu tacala way jabi doonaan marka waxaan caddaynayaa si buuxda inay mujaahidiinta meelihii lagu dagaalamay inay gacanta ugu jirto raaya towxiid ay ka babanayso shareecada ilahi subxana watacaala ay ka shaqaynayso jazaak allahu khayr ugu dambeyntii gobolka shabeellada hoose oo aad mas-uul ka tahay waxaa ku nool bulsho fara badan oo ka kooban qabaa'il kala duwan maxay tahay fariintaada ee ku wajahan qabaa'ilkaasi iyo si guud dhambaalka aad dirayso jasaak allahu khayr waxaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa si guud si gaar ah qabaa'ilka degan gobolka shabeellada hoose jazaakum allahu khayran garb istaagga aa muujiseen ilaahi subxana watacaala miisaanka xasanaadka allah idin saaro juhdiga aad bixinaysaan xoolihiina alla garab taagantihiin mujaahidiinta walaalihiina ah cirdigiina iyo sharafkiina difaacay ilahi subxana watacaala bedel khayr qaba allah idin siiyo sabra oo dulqaata cadowgaani idin dhibay ee deegaanada mugtahay idinku dhibay amnigiina ciriiri geliyey way bixi doonaan insha allahu tacaala wayna xoroobi doonaan deegaanada hadda ay ku harsan yihiin way ka xoroobi doonaan hadde insha allahu tacaala way bixi doonaan cadowgan waxaweyan darisna lama aha wax naga dhexeeya malah waxaa naga dhexeeya keliya xabad baa naga dhexeysa waa cadow ilahi subana taala noo sheegay in allaha caduwun lilkaafiriina gaalada ilahi subana taala cadow yihi anagana cadowgan ku nahay marka jazaakum allahu khayran sabra la sabartama cadowga wiilashiina waxaweyaan iyo mogtahay u hura inay diinta ilahi subana watacaala ay difaacaan idinkana waxaweyaan hadaalina insha allah tacaala sabra waxaa kaloo u hambalyeyn lahaa qabaa'ilka degan ee gobollada kale si si guud iyagana insha allahu tacala inay ku daydaan qabaa'ilada kale ee mogtahay garab istaaga mujaahidiinta ee mogtahay mar kastaba waxaweyaan wiilashooda waxaweyaan ku bixina dhiigooda ku bixinaya diinta ilahi inay difaacaan iyagana waxaweyaan ku daysada waxaan u hambalyeynaya si gaar ah wilaayaadka kale ilahi subana wataala nasriga maanta u dhexalsiiyey sida hiiraan ilahi subana wataala ha barakeeyo mujaahidiinta iyo wilaayadii si guudba waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilahi subana watacaala waxaweyaan ku xamdiya ilahi ugu mahadnaqa nasrigaas iyo guushaas ilahi subana watacaala idin dhexalsiina ilahi ugu mahadnaqa ilahi subana watacaala ha idin sugo cadowgaasna ilahi ha isii raaciyo intaasaan dhihi lahaa jazaakum allahu khayran sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayadda islaamiga ah ee shabeellada hoose aad baad umahadsan tahay
قيد التراخي والطلوع اليوم تسرى انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan ciidamada mujaahidiintu waxay maanta ilaa saddex qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa deegaanka lafoole ee dhacaduleedka magaalada muqdisho waxaana qaraxyadaasi ku dhintay laba askari halka ay ku dhaawacmeen lix kale waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan maxaynu ka ognahay damacyada guracan ee saddex geesoodka ah ee maraykanka yuhuudda iyo etoobiya ay ka leeyihiin xeebaha waqooyi ee soomaaliya oo muddooyinkan dambe si weyn isu soo tarayey iyo halisaha ku gadaaman dhaqdhaqaaqyadaasi haddaba warbixin arrimahaasi ku saabsan ayaannu idiin diyaarinay waa kan walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba warbaahinta caalamka gaar ahaan kuwa ka soo baxa dalka maraykanka iyo hay-ado u badan kufaarta reer galbeedka ayaa muddooyinkan dambe si isa soo taraysa u soo bandhigayay warbixinno iyo daraasado dhagaraysan oo gogol xaar u ah sidii loo kala dhantaali lahaa ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed gacantana loogu gelin lahaa yuhuudda bariga dhexe iyo sidoo kale yuhuudda bariga afrika oo ah dowladda xabashada itoobiya saamaynta marinka badda cas ku yeelan karo xiriir suurtagal ah oo dhex mara sahyuuniyadda iyo somalilan waa cinwaanka maqaal lagu daabacay barnaamij diiradda saaraya bariga dhexe iyo waqooyiga afrika oo la yidhaahdo minsos kaasoo ay soo saarto atlantic council oo ah hay-ad cilmi baariseed oo fadhigeedu yahay caasimadda maraykanka ee washington d c maqaalkan ayaa ugu horeyn ibafur looga dhigay goobta istaraatiijiga ah ee ay ku yaalaan gobollada waqooyi ee soomaaliya gaar ahaan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka gaalraaca ah ee somalilan iyo damaca isa soo taraya ee kufaarta caalamka iyo kuwa gobolka oo yuhuudda iyo maraykankuna ay ku jiraan heshiis loogu magacdaray abraham acodis oo uu maraykanka labada kun iyo labaatankii ku walaaleeyey madaxyoweynta dalal ka mid ah dawaaqidda carabta iyo sahyuuniyadda ayay warbaahintu tilmaamaysaa in sidoo kale somalilan ay mudnayd in heshiiskaasi ay qayb ka ahaato maadaama dhul istaraatiiji ah ay ku fadhido goobta ay somalilan ku taalo ee ku teedsan gacanka cadmeed islamarkaana u dhow marinka istaraatiijiga ah ee baawulmandeb ayaa ka dhigaysa inay ku taalo isgoyska amniga badaha adduunka ayaa lagu yidhi daraasadda ay soo saartay hay-adda atlantic council qormada waxaa lagu xusay in marinkan muhiimka ah ay maraan ku dhowaad saddex meeloodoo meel maraakiibta adduunku sidaa daraaddeedna hay-ad gaaleedani waxay isku dayeysaa inay food saare ama aan idhaahdo marmarsiyo u samaynayso damaca kufaarta ee deegaanadan muhiimka ah ee allaha subxaanahu wa tacaala uu ku uumay ummaddan muslimiinta ah ee soomaaliyeed ka hadalka istaraatiijiyada deegaankan kadib waxay hay-addu carbowday haliso ay sheegtay inay ku gadaaman yihiin marinkan oo ay ka mid yihiin ayay tiri burcadbadeed hubka sharci darrada ah iyo waxay ugu yeertay argagixisada al-shabaab iyo sidoo kale kooxaha shiicada xuutiyiinta kuwaasoo ay ka dhawaajisay inay kiciyeen waxay ku sheegtay walaac amni oo caalamiyah daraasaddu waxay si cad u tilmaantay in yuhuudda iyo maraykanku labadooduba somalilan u tahay fursad iskaashi oo istaraatiiji ah waxayna ku talisay in labada maamul ee sahyuuniyadda iyo somalilan ay yeeshaan xiriir joogto ah iyagoo daah furaya xafiisyo xiriir oo si tartiib tartiib ah loogu hirgeliyo aqoonsi labada dhinac ah iyo xiriir diblomaasiyadeed warbixintu waxay hoos ka xariiqday in xoojinta xiriir lala yeesho somalilan uu yuhuuddu ka caawin doono in gacanta ay ku dhigto marinka badda cas iyadoo xoojinaysa joogitaankeeda xulfadeeda halka somalilan dhinaceeda iyaduna heli doonto waxay daraasaddu ku sheegtay muuqaal caalami oo weyn iyo waddo ay aqoonsi kaga hesho kufaarta caalamka daraasaddu waxay soo hadal qaaday xiriir diblomaasiyadeed iyo mid ganacsi oo aan rasmi ahayn oo ay sheegtay in somalilan ay la leedahay dhowr waddan gaar ahaan maraykanka imaaraadka carabta iyo taiwan kuwaasoo dhammaantood xafiisyo wakiilnimo ku leh ayay tiri magaalada hargeysa sidoo kale etoobiya ayaa lagu xusay warbixinta oo ay sheegtay inay la macaamisho somalilan gaar ahaan dhinaca iskaashiga dhaqaalaha ee salka ku haya isticmaalka dekadda berbera oo awood u leh ayay tiri sanadkii inay qaabisho ilaa iyo shan boqol kun oo konteynar kuwaasoo lagu raro badeecadaha kala duwan ee isaga kala goosha dalalka adduunka hay-addan atlantic council ee fadhigeedu yahay maraykanka ayaa sidoo kale daraasadeeda ku xustay in maamulada sahyuuniyadda iyo somalilan ay horey u yeesheen xiriir kooban islamarkaana yuhuuddu ay somalilan u aqoonsatay dal madax bannaan taariikhdu markii ay ahayd kun sagaal boqol iyo lixdankii ka hor intii aanay la midoobin soomaaliya inteeda kale sidoo kale hay-ad maraykan ah oo la yidhaahdo middle east farm ayaa warbixin ay shalay baahisay ku sheegtay in kun sagaal boqol lixdankii markii ingiriisku ka guuray somalilan ay aqoonsadeen shanta xubnood ee wax loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo shan iyo labaatan waddan oo kale oo yuhuudda ay ku jirto balse maalmo kadib somalilan ay ku bedelatay inay la midowdo soomaalidii kale ee talyaanigu gumaysan jiray wixii intaasi ka dambeeyey ma uusan jirin xiriir rasmi ah balse isku dayo dhowr ah oo labada dhinac ka yimid ayay daraasada atlantic council tilmaantay in muddooyinkii dambe uu soo ifbaxayay iyadoo ka shanqarisay in sanadkii labada kun iyo tobankii afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda sahyuuniyadda uu sheegay in yuhuuddu ay diyaar u tahay inay mar kale aqoonsato somalilan halka maamulka ashaaldirarka gobollada waqooyi ee somalilan ay daraasadu xustay in isna labada kun iyo labaatankii uu meel fagaaraha kaga dhawaaqay inuu taageersan yahay soo celinta xiriir uu la yeesho yuhuudda iyo imaaraadka carabta atlantic council waxay sidoo kale sheegtay in abriil labada kun shan iyo labaatanka waraysi laga qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka somalilan murtad cabdiraxmaan daahir aadan uu ku muujiyey furfurnaan ku aadan caadiyeynta xiriirka sahyuuniyadda iyo somalilan isagoo sheegay inay xiriir ay la samaynayaan dal kasta oo danahooda ka dhex arkaan somalilan si ka doon soomaaliya waxay si weyn ugu guulaysatay ayay tiri warbixintu inay ka fogaato waxay ugu yeertay kooxaha xagjirka ah burcadbadeedda iyo burcadbadeedda taasoo ay ugu wacan tahay ilaalada xeebaha ee maxalliga ah oo isa soo taraysa iyo horumar iyo iskaashi badeed oo sii kordhaya daraasaddu waxay sidoo kale carbowday in warbixinadii ugu dambeeyey ee soo baxay ay tilmaamayaan in somalilan ay ka fiirsanayso sidii dhulkeeda saldhig uga siin lahayd yuhuudda si loogu aqoonsado dal madax bannaan xilli wararka qaar ay sheegayaan in yuhuuddu ay haatan saldhig sirdoon ku leedahay jasiiradda dahlak ee xeebta eritereya awoodda istaraatiijiyadeed ee yuhuuddu ayaa sii xoogaysan doonta ayay tiri warbixintu haddii ay saldhig ka hesho xeebaha somalilan iyadoo dhowlatusyo badeed iyo isdhaafsi isreed oo saddex geesoodha uu dhex mari doono maamulada sahyuuniyadda maraykanka iyo sidoo kale maamulka ashaaldirarka ah ee somalilan galaangalka yuhuudda ee somalilan ayaa la sheegay in raalli aanay ka noqon doonin dalalka shiinaha iiraan turkiga iyo sidoo kale kooxaha shiicada ah ee xuutiyiinta sidaa daraaddeed waxay atlantic council oo kula talisay sahyuuniyadda inay si taxadir leh oo diblomaasiyadaysan u maarayso arrintaasi si looga fogaado ayay tiri korar ku yimaada xiisadaha ka aloosan gobolka mar ay daraasadda hay-ad gaaleedani soo hadal qaaday dhinaca dhaqaalaha ayay xustay in xiriirka yuhuuddu uu wax weyn ka tari doono caqabadaha ku horgudban dhaqaalaha somalilan haddii sahyuuniyaddu ay soo cagadhigato dekadda berbera oo ah ayay tiri mar inu adeega somalilan iyo deriskeeda aan badda lahayn ee etoobiya waxaanay iskaashigaasi ku sifaysay mid xoojin kara horumarka dhaqaale iyo midka amni waxaa kale oo warbixintan dhagaraysani ay ka dhawaajisay in xiriirka yuhuudda ee marinka berbera uu abuuri karo silsilad sahay oo u dhexaysa badda cas iyo dekadaha ay sahyuuniyaddu xoogga ku haysato ee ilaad ama ashuud taasoo yuhuudda siinaysa marin ay ku gasho suuqyada afrika taageerana ugu fidin doonto saaxiibkeeda ugu weyn qaaradda afrika ee etoobiya daraasaddu waxay geesta kale hoosta ka xariiqday in jiritaanka caqabado ku horgudban aqoonsi uu helo maamulka gaaliraaca somalilan oo ay ka mid tahay siyaasadda midooda afrika oo taageersan midnimada dhuleed ee soomaaliya isagoo ka baqaya in go'itaanka somalilan uu horseed u noqdo dalal kaleo afrikaan ah oo iyaguna cagta saara dhabbahaasoo kale dalalka ka soo horjeeda qadiyadda somalilan ayay warbixintu xustay in tallaabadoodu ay u badnaan doonto cambaarayn haddii somalilan loo aqoonsado dal madax bannaan waxaanay tilmaantay in carqaladahaas laftirkeeda lagaga gudbi karo maraykanka oo meel marya dhaqdhaqaaqa haatan ka socda gudaha dalkiisa ee loogu ololeynayo ictiraafka somalilan tallaabadaas oo geesti kale dhiirigelin u noqon doonta ayay tiri yuhuudda oo u fududaan doonta inay qaado tallaabo la mid ah taasoo kale washington ayay warbixintu ku dhiirigelisay inay aqoonsato somalilan sidii morocco oo kale oo heshay ayay tiri aqoonsiga maraykanka ee madax bannaanideeda galbeedka saxraha kadib markii ayay u martay caadiyeynta xiriirka ee ay la samaysay sahaynada hay-addan fadhigeedu yahay maraykanka ee atlantic council ayaa sidoo kale talooyin siisay maamulka sahyuuniyadda si ay uga miro dhaliso damaceeda ku aadan xeebaha gobollada waqooyi soomaaliya waxaana ay soo jeedisay in ugu horeyn xafiisyo wakiileed laga furo talaabiib iyo hargeysa taasoo rasmi ka dhigi karta ayay tiri wadahadalka sida dalalka kale ee xiriirka la leh somalilan in yuhuuddu mashaariic horumarineed ka fuliso gudaha somalilan gaar ahaan dhinacyada maaraynta biyaha beeraha iyo caafimaadka taasoo abuuri karta ayay tiri kalgacal iyadoo laga fogaanayo siyaasadaha aan loo baahnayn in sahyuuniyaddu ay ballaarin ku samayso dadaalada bani'aadnimo ee ay ku qaabilayso somalilan sida kuwa ay fuliyaan hay-adaha yuhuudda ee aan dawliga ahayn sida sef the jildis hert sef agil ladies hert kuwaasoo xoojin kara ayay tiri xiriirka dadka iyo sumcadda yuhuudda daraasadu waxay farta ku fiiqday in hoosu dhac ku yimaada xasuuqa ee yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer falastiin uu sidoo kale fududayn karo horumar diblomaasiyadeed maadaama madaxda ridada somalilan u sahlanaan doonto in sharxaad ay ka bixin karaan xiriirka sahyuuniyadda iyagoo aan cabsi ka qabin jawaab celin kaga imaanaysa gudaha ama xiisad ka kacda gobolka hay-addan ameerikaanka ah waxay fartay sahyuuniyadda inay samayso iskaashi dhinacyo badan leh oo ay la yeelato xulafadeeda samaysana dhowlatusyo badeed oo wadajir ah iyo roondooyin ka dhannaha burcadbadeedda oo qayb ay ka yihiin ilaalada xeebaha somalilan ciidanka yuhuudda iyo ciidanka maraykanka howlgalkaasi wadajirka ah ayaa kobcin kara ayay tiri iskaashi afargeesood ah oo dhex mara sahyuuniyadda somalilan maraykanka iyo imaaraadka carabta kaasoo la mid noqon doona ayay tiri isbahaysiga isusu ee ay ku wada jiraan dalalka hindiya yuhuudda imaaraadka carabta iyo maraykanka geesta kale warbaahinta caalamka gaar ahaan kuwa ka howlgala gudaha maraykanka una janjeera midigta fog sida ameerikan tyner iyo ameerikan greednes ayaa muddooyinkan u dambeeyey soo bandhigayay maqaalo donald trump ku dhiirigelinaya sidii uu aqoonsi u siin lahaa maamulka dabadhilafka ah ee somalilan maalmo ka horreeyay ahayd markii qaar ka mid ah warbaahintaasi ay si cad oon gabasho lahayn ugu jeediyeen madaxweynaha maraykanka inuu aqoonsado somalilan taas oo ay sheegeen in isaga laftirkiisa ay u noqon karto fursad uu kaga hortago waxay ugu yeereen barucadbadeedda iyo islaamiyiinta xag jirka ah donald trump ayay warbixintani sidoo kale u soo jeedisay inuu ku dhiirado fulinta tallaabadan islamarkaan uu horseed ka noqdo aqoonsiga somalilan taas oo ay ku sifeeyeen mid faa'iidooyin badan ugu fadhida maraykanka badbaadana u noqon doonta ayay yidhaahdeen wiilal badan oo ameerikaan ah oo ku le-enaya dagaallo macnodara ah damaca yuhuudda iyo maraykanka ayaa dhinaca kale xoojinaya damaca etoobiya oo iyada laftirkeeduna bilowga labada kun afar labaatankii heshiis xaaraan ah oo ay doonayso inay ku xayuubsato xeebaha soomaaliyeed la gashay madaxii hore ee maamulka la baxay somalilan murtad muuse bixi axmed iyadoo haatana diyaarsatay ciidan badeed isku soo wada duubo ujeedka dhabta ee ay daaran yihiin damacyadan gurcan ayaa salka ku haya cadaawada gaamurtay ee gaalada inoo hayso sida uu allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa inoogu sheegay waxaana hubaal ah oo sida cadceedda oo kale u muuqata in ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed lala damacsan yahay si ka daran sida ay haatan ku sugan yihiin ummadda muslimiinta ah ee reer falastiin waana tusaale nool oo ku qoran far waaweyn aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba
قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna wilaayada bakool maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa dowro u qabtay ilaa lixdan arday oo ka mid ah ardayda wax ka dhigta iskuulaadka iyo jaamicadaha ku yaal qaar ka mid ah magaalooyinka uu cadowgu xoogga ku haysto waxaana xafladda gebagabada dowrada laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay mid ka mid ah culimada wilaayada islaamiga bakool ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahaddan sugnaati niwaalay dad muslimiin ah jazaakum allahu khayr ikhwa kelimadday kolba maylay ku saabsantaa mowduuc yar isgaaban oo ka kooban muxaadaraad badan horeba han qaadateen waana badan hore han qaadateen unantiilaysay ta'kiidiyaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa maynayn tilmaamay fii kitaabihi alcasiis kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala ku magacaabay kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun leh kitaabahasin dejiini waanana eed an barakaysan kheeroo dhanna laka dhahalaw kheer dhan ma jir ilaa kitaabkana laka dhahale qofkana may raadiyey adduunya aakhare kheer ma raadiya adduunya aakhare kitaabkana laka dhahale waad adduunya fadaas kitaabkana ka helaas oo aakhare fadaasna kitaabkana ka helaas ilaahay tilmaamahay kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun mayn laga talagalay liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ulul albaab inay aayaadka qur'aaniga oo kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala ninka dhex sheegay horta in la tadabburo macnaasha la barada kadibna haddana laka tafakuro aayaddan may amarahayd aayaddan may oreebahayd gebagabada aayaddan dheegahayd tama ilaahay gebagabeeyey waliyatadakara ulul albaabi qof kasta hadda ala caqli milihi hebel caqli milihi hoblaar mal ogol maa aqlan laanwo dadka ilaahay la hadlaaya may waa ulul albaab waa inay ka hanuunsaman maanaa kawaana qaadadan dadka ulul albaabka ee caqliga leh ما إلهي سبحانه وتعالى ويدي سيدان ينون إلهي نوويلة دكول الباب إذا مرة كتابك إلهي سبحانه وتعالى ما ينين كتل مامي رسولك عليه الصلاة والسلام ما يسين كسغنا ليا ديشي وناكسن أسوة حسنة آيات قرآن ما نبوك عليه الصلاة والسلام يا كدي داسن ديشي داسن كدي داسن ديشي وناكسن سين كسغنتو ما إلك هلا أين دتكاس أيوه دتكيبا آخرة maalinta qiyaamo ka cabsadaayaan dhibaatada jirta walwalka qaban dadkaasiya macnaha nabiga alayhi salaatu wasalaam daysho wanaagsan ku sugan ilaahay subhanahu wa tacaala leeyahay taasaa kelmadaha ku gabeeye jazaakum allahu khayr intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay mudiirka dowladda dowrada lerow dowra sheekh nuur macali cabdiraxmaan oo shicaarjina eye laa takun dayfan can diinika dowradan waa dowladii afaraad ama dufcadii afaraad oo lagobodow lakugobodow gobolka bakool gaar ahaan degmada tiyeglo maqarka wilaayada ardada ha ka qayb galli cadad iyo weliba waa lixdun arday oo ka shalkooyeen magaalada muqdisho baydhabo beledweyne iyo xudur waa magaalooyinka muxtalka ah cadowga gacantanka jar waa ardadii walkabaradaasi magaalooyinkaas waa nandhaladen magaalada tiyeglo marka la aragay muhiimadda lata dowrada iyo faa'iidadaiyo lata buraaruga dhallinyarada iyo kasuubiyaas marka la aragi yo mayba insha allahu tacaala dalabka nagaday ini sanad walba longobada marbiyo kooyano fasaxga iyo galanka iyo olliinku faa'iidaysadow marka fursadda fasaxgee ardadanayo aan faa'iidaysadan marka waxyaabaha ardadan لكل هذا لي أو علماء إيو معلمين كل هذا لن ما يبقى كمدها مواد إلى إيو تضب مادة إلى إيو تضب مادة يقعد لن مادة لكواد ما يبقى هيتي قرآن كا أخرينتيس إيو فايديس إيو يلقو سهاي مادة لما ما يبقى هيتي حق النبي على الأمة حق النبي كله أمده يلقو هذا لي qodobka saddexaad ama maadada saddexaad may bahaydtay man naxnu wamaadaa nuriid una ayen horta waana may fadaan ina lisfaham una ayana waana may baagna fadaan hadafkaana maye maadada afaraad may bahaydtay ghazwu lfikri duulaan maskaxeed maadaama jiil haddaa baawiyo eeyin magaalooyinkii walku baradaayanna gaala haysata غزو الفكري ميلا ايدن تسعود مركا دولان مسكحات مركا دولان مسكحات كاس يكون مداي مايكا لكم مداي دور الشباب مالن يرادا دور كيو كلين دينته ايو مستقبليا دور كيو كلين مايكا لكم مداي مادة الشناد نين هايتي تدوير ذاتي ishormarin ini qofka isdhis diiniyan inisdhis maadiyanna inisdhis oo walba lakashiba haye haye hayen arne aqlijay walkashalbasas meel xaqa jara raadi meeli baadilka kajaron kuleehda nabagii asxaabtiis jidsee ha maren aniina jidsee iyo habon iniyana mara iniyada marka isdhisto wal isbarto waan ishormarin kan kadambooye may bahaayey qodobkan kadambooye muqaaranatu bayna abnaa'i lmuslimiin iyo wabnaa'i lkufaar may lisbarbardhikaayey owlaadda muslimiinta iyo owlaadda gaalada marka insha allahu tacaala todobadaas maadiya meelila ka qaadaday هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته qaar ka mid a ardayda dowladda loo soo xiray ayaa markooda mikrofoonka lagu soo dhoweeyey السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورنسي سلام سلام تسلام كسين سلام سلام كدب ورتا دورة دوكنا أن صوت معلمي ونتري ونفسها ونتقاضان ما عجم دري شيخ نور معلم عبد الرحمن كتعود بغان نبري كتعود نبري منكم متعي حق النبي على الأمة من نحن وما نريد غزو الفكر دور الشباب مقارنة بين أبناء المسلمين وأبناء الكفار تطوير الذات انت اصلا يعني نبري هدي هوغا عن كفالدون oo aan fasiifa faay ee warta dowladda ma ku faa'iiday waxyaalo badan intaad intana ka hor in lamada afkan uu sheego si badan laakiin intana barka taabada in bar leeyahay yani ingiriis garay saas dartiye horta isbedel badan rajayn aan ahaantay iyo ardayda kale oon kuliyantiil gawaanka ale isbedelkuna faa'idna ma haytay yani farqigan dhahay lamada dhin ma ogaana in farqi ee dunyadan dhahay lamadaas dhin yani soo yani taabada badan iyo bare bisla ku saamal qazul fikri jarakor yani muhiim taas waa markuu nigsaan markan turoogna farqin dhahay taas darteed yani mar gaar meel ku yaago fayn maskaxaan bedel يعني ساس درتي يعني هب عشرة من الناس غزو الفكر يعني دولان كمسكحات ولان كم ولان كون أو بدن على سجالة ما دولان مسكحات كسيتي ساس درتي مقارنة بين أبناء المسلمين وأبناء الكفار يعني ما يقدر راسي يعني فرق عن ده يعني أبناء المسلمين وأبناء الكفار يعني فرق إيه دوني عن ده سيسين بس شرحه أو شرحات بعنا نوصي ولهم كمان قاعد إنما دور الشباب معنا دني يرد دور ديو كلين يعني دينته مسكلا يعني دينته ولا قاعد جرام ani ahaantay horta dowladan tan qodobeel ku marami tan qodobeel ku marami kulley meelan arday kale ogsi dambeyt assalaamu calaykum waraxmatullahi taala barakaatu
dowrad asheekh nuur macallim cabdiraxmaan marka dowladda shicaarsa way bani haytay he laa takun dayfan can diinika diintatiyada martin ku haatoy yahayti waxyaabaha un dowladda un ka barani wayba haytay mawaadooyinkuna ka barani xaqu nabiy cala alcumma نبي صلى الله عليه وسلم حقوسك الله أمد ولأن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ضحى لها ونكتب أنه نكتبنا السنة دي ست سيادة أتلنا قاعدة ونلهم بدل تنكلوا بهايتي من نحن وماذا نريد قلنا أي أنا ولا نفضانا المئة مركي دي بنغنغنا أغراض دي ujeedooyinka dib unkanagana wayba ha ku hadalnaye gaayada iyo hadafka ku hadalnay markii una gaayada una galna wayba nahneeraya إن إلهي سبحانه وتعالى لرهالي يظلك حقي يو كلمة استوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله آه هذا ذن قاذن ويبا قمت هايتي آه إن لأوغ دينتي إلهي سبحانه وتعالى لكن كان أوز لكوغ إن دولان يهود إيو كريشتانك لسكوخي إيو إن لدسة بلشو مسلم أه أوس حايست tan qodobka shanaad oo waxyaabana xukuumadda tawayba xukuumadda ahdaafta in waxyaaba ilaahay subxaanahu watacaala dadka waajib waalay la noolay oo waan lagu tabay haddii nimankan sada jihaadka iyo in lana diyaar garow tan kale wayb waa in ummadda la mideeyo oo muslimka ah iyadoo la kamideeyow kelimada ilaahay subxaanahu watacaala laa ilaaha ila allah maxamedu rasuulullah in meeleray la ilaaliyo waxyaabaha yani farawaadkii muslimiinta lahaayeen in la ilaaliyo kuma tahay tii aqraabkas يهايتي وحيابا ونخبرني وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كديب دورد أولا مغبتي الشيخ نور مع عبد الرحمن أميني صوتي نورمالا سؤال بدن أو من كان كجوري وين شرحي إذا كفايدني كل أن ما آمن سنا قف أغلى nin walbadan ku faa'idi may kale ku faa'idnay duulaan oo maskaxeed oo gaaladahan iyo qaadi oosna muslimiinta un ku faa'idaysadaan ido badan iyo injooyo badanna aan adeegsadeen geegsaferan ingashaay maasha allah iyo dhiidanka maadiliyaan dowladuna ma aaminsanaa inay dowriyaalkii kale oo mantaha ku qayb galnay ee walbadan ku faylahayti oonayna eediyeedan ku faa'idnay
ugu dambeyn waxaa dowladda soo xiray sheekh cismaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool allah subxaana wa tacaala ayaa mahadle islaamnimada qaaliga ee nuwaafajiyey nicam fara badan oo lahan koobo korna allah subxaana wa tacaala nasiiy wa in tacaduu nicmat allahi laa tuxsuhaa wa asbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatina nicmooyinka ilaahay haanona ma muuqdan haanona qarsinyin antaba ilaahay aan ka mahadnagaan بعد حمد الله سبحانه وتعالى أولا ما يبلنا طلبة العلم وشال كوين ميلها أماكن تا قالت هو بنو كهاش تون لنا سدمان بيدو قدر أمر ما يوها بلدوين يوم ميلها كلابة ولا لا كشال كوي سكولات iyo jaamacadaha meelkii la dhigtaayeen sanad dugsiyeedkii fasaxayna galaan awlaayada martan haayeen way balana marxaban bikum waa dhawaada eedeeda aan ka faraxsana ngortinga surugna jazakumullahu khayra jazaa gacmo furun hasiin ka dhawaayana jazakumullahu khayran maadaama deegaanka ha booqoteen fasaxa qaadateen kulle insha allahu in lasoo raysado hogaal istawjihiyo iyo hadafka haay dowladu marka may waasada walaalaba sheegan maylanka magac daray sheekh nuur macalin cabdiraxmaan raximahullah sheekh qiimaha badnaayay oo qaaliga haay sheekh maartay jaamacada iyo meel badan hamaryahaay oo jaamici ah علومت شرعية مارت تخصص إيهاي قارهان علم القراءات يا حديث يا تفسير يا يا إيد ما يا علوم القرآن يا علوم تحديث يا أنت بدن تخصص إيهاي dowladaas marka shicaar jamay bahaayeen diinta martan ku nagatoy diinta maana lang marta ku amala lang kasta muslimka diintiis usila ilaaliyo waqfadaas ka dhagamo waqfadaas barashiin ku baahanta marka diinta martan ku nagatoy lang marta lang ayim lah shicaarka kulay saas ahaay jazaakumullahu khayran dufcuduna may wahaa dufcudii afraad waay sidii jeer hadda ka hore waa laha gobodii sanadkiiba hal mar ala gobodaay arday badan ku faa'iidaysadaayeen ahdaafta dowladun langobodaay may haytahen kow walaalaha maadaama kukooyan meel cadow haaysada oo munkaraad iyo fisq iyo bilaayo badan iyo bee kalyaata bee cusubna kooyan oo bee islaami ah sharaa islaam laka maamulow iyo kooyan bal kolle insha allah in towjiihaad la siiyo war hadda la giibsada antaasa hayta jazaakum allahu khayran towjiihaadna la siiyo ahdaafta marka may wahaa dowladaas noon qobdaay taasa haytiyo nafto diintiyo in wallanku sheego marka mayl warhaay laka buraarujiyo jazaakum allahu khayra jazaa walaalayaal sidiisan ogsantiin on dad muslimiin awana ilaahi subxaana wa tacaala nabilaahi maxamed ahanindiri kitaab qur'aanana ilaa qiyaami saaca jiro jaraw oo yaala baaqi ah oo la akhri doono waana laka dhagami doonaya ilaahay hanindeji ummadda muslimka ana may wahaa meel kastiya caalamka kuroogda halsha may bakajara kitaabkaas walbadan alhasahmi dimuqraadiyada alhasahmi qabyaalada alhasahmi may lahasahmiya yihiin wallaaraw may laarjara cilmaaniyad may lahasahmi ay ishtiraakiyo walbadan hanti wadaag waxyaabahaas dhan may waa walaka fashilmay guul malka dira guulna malka diro may guulinka ka dirana walilaahi raalika iyo maa nabiyullaahi maxamed sal alla alay slam marka ilaahay hadari caalamka may baka jarahi mugdo caalamka dhan mugdi dhah dabaaladay dulumaatun bacduhaa fowqa bacdin mugdi isdu dul saaran gaalnimo cadaalad darro joor iyo may waa dulmi walbadana ku jari maanaa xadgudub xadis walaa xaraj nabiyullaahi maxamed sal alla alay slam shiraysa la hadari mayna la handiray caalamka dhan la handiri عالم كله يلا هندري إن وس بدباديو مقدوم خسارة لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إسلامنا من وسان صار نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قاب مركون وس دكما وهم مقدوم خساري أنت وسنا على جزيرة العرب يا نبي الله محمد هراي مدو قوم وما إلى رأي تمسير قدانتي oo adow markaas haashida ku horay ummad badanna ilaahay sababan ku helay islaamnimada galaan marka wasiilada kaliya ee wasiilatu tagyiir ama wasaa'ilu tagyiir oo isbedel lagsheeno kor ilownuun geelka may ka dhajarna mugdiyo dimuqraadiyad cilmaaniyad shiico bilaaye caalamka marka may buuhaan lankasta afkaar oo mayra hadaame iyo luwadada wa khaasatan waddankan oo soomaaliya dalkeen hooyo oo unu lahayni may bannagaday dal dowlad ilaaliyaas aan lahayna lan waardiiku aan aan lahayna wal al wali fadawna may la raay ganaas ahaan la sheena lama fikridishaan adaw gaalnimada cilmaaniyadda kirishtaanka war kasta ilaahay nacyo humaan eh iyo wadanka maana anfasayn halka kaliya uu sayi in may waa sharaa islaamka un angnaganan kitaabkan un ka dhagagnan halkala majara halkana maanaa waxiidka kaas waaye oo ilaahay diin shayleeyo kitaabka islaamka iyo maanaa ilaahay subxaana wataala qur-aanka un hadajiya dadeege caalamkana maanaa inshaa usilaha ka maamulaay gaalada geelka may la raay ee ilbaha isku helaso xadaaradii aan aragdan kolley ilbaxnimada reer galbeedka filanka saabsan marsin shidnay alkilaabu albashariya anamag ee isku helaano ee ana guraano baniaadamnimadu banaanfa awaaytay kagana awaayna guraano afku walka aamayno raashinka may la raay afranjo halalaada oo horta dadku kirin suugidal suuqa la dhahmarsiyo waan la gadadaw la shal gadadaw maargne ilbaxnimada reer galbeedka horta taas oo la buunbuuniyaayo qasuu fikriga iyo waxyaabaha dadka geelka may la raay la buunbuuniyo caalamka horumaray horumarka laga sheego ka wanad ay naga qorna ilaahay bani aadam bani wale walqad karna bani aadam baayte walkal iyo haayaan bale waa dad marka maana akhlaaqiyadki iyo wixii dhan baabay waa maana ibra marka may waa wala yoon teegayeen ma taa unan baabiyan ilaahay subhanahu wa ta'ala naray wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istada'u hadaf iyo marka may aanu diinta islaamka noo saaran sidii oo gaalawaan gaalown sidii oo dhagamayaan dhagan qaabkii oo labisdaan labisan qaabkii oo walnaamayaan walnaaqna shariicadan dhanba may waa isku khutuur fanabaduhu wara'a dhuhuri munqwal taasna anfaas ikhwa man anfaas qodobka kale aan dardaaramo marka madaha qazul fikriga jazaakum allah khayran marka in qazul fikriga la isku ilaaliyo iyo afkaarta hadaamada ee oo diinta burburyaas oo manaahijta waxbarashada la dhagli oo dharka maana walbarasho la hangeli manhajka dhajar in la isku ilaaliyo jazaakum allah khayran jazaa mayni ballan aha marka ku dhaqanka shariicada islaamka in shileedis halka jar intaas loo golaanay khayri walkal halka jare kitaabka allah subhanahu wa ta'ala ya halka jara may wali ilaahay koonku si abuuri maslahaadiisu si gordo dowladii haniin socotay sideed maalmood inta haniinka gebagabaysanta jazaakum allahu khayra jazaa araggan dhah ilaahay kawaala isagana kolay billah daroogdan faa'iidaysadaa marka may wa tadwiiru daadna ka jartay duruusta ha qaadatan isdhisa baaraka allahu fiikum wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wala alihi saxbi wasalam guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu